ciyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka cigaag dot com maanta ayaa magaalada deegaanka migagle waxaa kusoo dhamaaday wejigii hore ee kulan u socday ergooyin ka socda dhinaca somalilan ama dhinaca waqooyiga iyo ismada gobolada ismada deegaanka buuhoodle iyo waxgarad aada u badan waxaana qodobo dhowra looga hadlay aan ka wareysan dhinacooda suldaan maxamed xasan ibraahim oo kamid ah salaadiinta dhinaca somalilan maamulka somalilan suldaan waxaad faahfaahin naga siisaa waxyaabahaad ama waxfaafaahin waxaad naga siisaaba safarkiini meeshaad kasoo bilowdeen waxyaabihii aad kala kulanteen intii aad joogteen deegaanka qorlogod bal kasii shabakada warka dadkan faahfaahin
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin sala allahu calaa sayidina maxamedin wacala ali saxbi wasalam haddaan wax yaro kooban kaga waramo ergadan aan ku soconay iyo meesha kasoo kicitintay iyo waxa uu qabsoomay erganimadeeda wata kicitinkeedu runtii dhul ballaaran oo kala fog ayay kasoo gurmatay ergo ilaahay subxaana watacaala dartii u timi ayuu maanay ahayd inay dadka qaraabadu kala dhex martay ee walaalaha ah shaydaanku uu ka dhex adeegay inay wixii ka dhex wixii dhex kalay ay isku soo celiso ama ay ka dhex saarto waxaa ugu koonayay kule ergada meelaha kala timisayla iyo ceerigaabo inta udhexaysa waxay ka kooban tahay salaatiin iyo boqoro iyo dad kale oo ka kooban cuqaal iyo dhaqan yaqaan iyo odayaal iyo waxgarad kale runtii waxaa gurmadkii ugu horreeyay aan ku nimi meesha la yidhaahdo qorilugud reer qorilugud runtii waxa aanu ka dooneynay ama aanu ka dalabnay waxay ahayd in ay de xabadda joojiyaan in ay xabad joojiyan qaataan aan shardi lahayn inay nabad maxaan idhahday xaaladda kusoo celiyaan aada iyo aada bay arrintaas iyada runtii u qaateen waana naga aqbaleen waana uga mahad celinayna runtii ilaahayna subxaana watacaala waxyeeladaas dhinacooda gaadhay waxaan ka rajaynaynaa inuu khayr ugu bedelo samir iyo iimaan waxay kaga dhintay kasiyo inta dhaawacantayna ilaahay uu caafiyo ayaan ku rajaynaynaa si raganimo leh sharaf leh qiimo badan leh qadarin leh ayay noogu wareejiyeen wixii aanu ka doonay taa markii ay noo dhamaatay waxaan u gudubnay dhinaca reer buukood leh waxa iyana gogol ay noo dhigeen meesha la yidhaahdo maygaagle shalay oo bishu ay ahayd koob iyo labaatan ayaan halkaas waqti qadihii iskugu nimi salaadii casar markii salaadii maqrib intii aan la gaadhin wixii aan iyana ka dalabnay way way noo dhamaystireen iyaga oo ku yimi runtii erge aada u qiimo badan oo garaadadii iyo boqoradii iyo samadii reerkaas iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo odayaashii runtii talaqabeenka ahaa ama cuqaal ha noqdeen ama dad kaleba ha noqdeen aan ciibo ka maqnayn markii aan arrintaas iyadan ka intii aanu ka dalabnay ma weydiisanay reer qorilugud waxay xabad joojin iyo udiyaargarow nabadeed ayaan u gudbinay oo in kooban ahayd si sharaf leh oo runtii qiimo leh oo lamid ah sidii qoladii hore oo kale ayay iyaguna nooga aqbaleen waana nagu wareejiyeen intaa kadib waxaan runtii gudagalnay oo imika gudagalkeedii ku jirna ayay barbaarashkeedii ama diyaarinteedii wejiga labaad in aan isugu nimaadno haddii ilaahay yidhaahdo halkaas bay noo mareysaa wejiga labaadna runtii weji labada reerba ay is aan isu keeni doono oo sidii la arki jiray ama wixii la arki jiray aanu markaas iyadaa hordhigno ee wejigaas iyadaa uu ku bilaabanayay ayaanu insha allah u gudbaynaa barbaarishkeeda iyadana wadnaa galabtana waxaanu ku noqonaynaa maadaama dhinacan nooga dhamaatay dhinacii reer qori lugud oo qoladan waan reer guhoodle waanu ka dhamaysanay wejiga labaad barbarationkii wixii aanu ka rabnay mandatekeedii waanu ka qaadanay qolada dhinaca kale ayaanu rabnaa iyana mandateki sidaas oo kale ahaa inaanu kasoo qaadano dabeetana second stepka ama tallaabada labaad aan halkaa ugu gudbino suldaan maxamed xasan ibraahim maxaad dhinaca buuhoodle ergadii meegal ku sugan maxaad la qaateen malabshaga goobta shirku ka dhacayo cidda hawlaha fulinaysa bal arrimaha dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya ciyaag dadka faahfaahin suldaan ka siiya runtii waxaanu ka wada hadalay de waa wixii aan qolada kale ka wada hadalay waxba joojin aan shuruud lahayn waa nabad inay u diyaar garoobaan dhinacooda waana naga aqbaleen si sharaf leh oo qiimo leh oo qadar leba nooga aqbaleen waana ugu mahadnaqaynaa qodobka labaad ee ah maxaa wejiga labaad ama mesha gogasha la dhigaayo mesha gogasha la dhigayo waanu isla soo qaadnay tala ahaan iyo ray ahaanba halkan laakiin go-aankeedu wuxuu noqonayaa markaanu qodada kalena u sheegno ee ay aqbalaan inkasta oo go-aankaas ay iska leedahay ergadu oo meesha ay ergadu ku taliso ama ay u aragto inay dan tahay in laiskugu yimaado ayaa laiskugu imanayaa hadda laakiin proposalkaas waanu anagu waan waan waan qoladana waanu u sheegnay wixii aanu u sheegnayna way naga aqbaleen qolada kalena waanu u gudbinaynaa ilaa aqbalkaa labada dhinac aanu wada helno waxay noqonaysaa xaajo kala dhiman haddii aan sii sheego sidaa awgeed waxaan isla sugaynaa insha allahu tacaala waktiga aan qolada kalena aragno dad badan baa kaa dhegeysanaya barta internetka shabakada wararka cay dot com oo ah shabakad aada u caalamiya oo dad badan dhegeystaan gudaha dibaddaba arrintana ama colaada labada biloodna in badan la socday wararkeeda si toosa uga dhegeysanaya warbaahinta cay dot com maxaad shuldan u dirasa aduu ka fadhiisanaya baridana kusay shabakada cay dot com aada bay runtii u muhiim tahay arrintaasi fursadaas iyadaa waxaan leeyahay dadka shabakadan dhegeysanaya ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa colaadaas ama shaqaaqada ka dhex dhacday labadaa reer ee walaalaha ah aan waxba u kala soconayn deegaan u kala soconayn dad u kala soconayn duuya u kala soconayn daaq u kala soconayn weligood isku noosha ahaa iskuna noolaan doona inta adduunyada sii jirayso waxaan idinkula idinkula talinayaa oo idinku baraarujinayaa wixii nabadooda iyo wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo isku noolaanshihooda wax ka qabanaya ama maxaa laha kor usii qaadaya inaad ka shaqaysaan ee aydan ka shaqaynin waxaa kala goynaya waxa kala fogeynaya waxa xumeynaya aydan ka shaqaynin oo aad ilaahay kaga baqdaan waayo waxa wixii xumaan ah maanta dadkeena iyo dalkeena waa ogtihiin ummaddeena waa ogtihiin waxaa halkaa ku simay ee ummadda ka reebay ee meel walba halkaa dhigay waxa weeyaan waxyaabaha noocaas oo kale ah waxa weeyaan maxaa idhahdayy maangaabnimada weli dul lagu dul wareegayo reer hebel iyo reer hebel baana xaggaa iga durug iyo xaggaa iga durug sidaa awgeed dadkiina dabadaha ka dhegeysanaya ama gudabaha ka dhegeystay ee arkay aqoon u leh adduunyadu maanta meesha ay mareyso horumarka ay samaysay meesha la higsanayo waa ogtihiin ubadkeena waa ogtihiin haweenkeena waa ogtihiin dalkeena waa ogtihiin dhibteena haysata waxaan aada iyo aada iyo aada idinku adkeynaya oo iga dardaaran ah oo iga tala ah ilaahay subxaana watacaala inaad kaga baqataan waa ogahay oo anugu dibadna waa maraa gudana waa maraa in dadka dibadaha joogaa dadka dabka ku qabta ay yihiin xumaanhaan oo kale markay dhacaan ee nin waliba tolla-a yidhaahdo ee nin waliba mushaharkiisa oo dhan dhigo ee nin waliba ka maxaa accountkiisa soo caseeyo ee nin waliba xumaanta uu utafaxayto ee haddii wanaag iyo khayr loogu layidhahdo utafaxaydo aan lagu karaynin inuu boqol yuure uu ku bixiyo haddii la xumaan baa dhacdayna nin waliba wixii uu meel beri ku gunsaday uu soo soo qufayo waxaan leeyahay war wanaaga iyo nabadda iyo isu imaatinka iyo walaaltinimada ku bixiya hantidiina iyo fikradiina iyo maxaan idhahdaay waktigiina intaba ku bixiya oo ku bixinina xumaanta asalamu calaykum raxmatullah suldaan maxamed xasan ibraahim oo ka mid a salaadiinta gobolada waqooyiga soomaaliya ugu warramaya shabakada wararka ee dhashan darkayga waadiga sambabkayga bee شيء